waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta aynu ku eegi doonno xaaladda dhibaatada ah ee soo wajahda soomaalida u tahriibta dalalka yurub gaar ahaana dalka talyaaniga iyo soo celinta guryo diblomaasiyadeed oo dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay inay dib u hanato dalka biljim kadib markii muddo dhowr iyo toban sana ah ay ku jireen dad qaxootiya guryahaasi waxaa qayb ka ah safaaradda soomaaliya ee dalka biljim barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah oo su'aalaha uga jawaabaya aniga iyo dhegaystayaashaba safiirka dalalka talyaaniga biljim iyo midowda yurub nuur xasan xuseen nuur cadde kusoo dhowow mudane barnaamijka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku weydiiyo aniga bal sharaxaad kooban naga sii sida aad ugu guulaysateen inaad gurigani dib u soo celisaan xaruntii safaaradda waxaa muddo dheer oo siddeed iyo toban sano ah degan ay qaxooti cajnabi ah oo dalka belgium ku yimid qaxooti ahaan soomaali ma ahayn ajnabi kaley ahaayeen gurigaas ayagaa kolley degay yacni si kastaba uun ku degaana guri cidlaha u ahay sababtana waxa waaye markii dagaaladii sokeeye iyo dagaaladii kale ay ka dhaceen dalkeenna oo haddii dawladdii markaa jirtay ay muxuu ahay burburtay wadankii dhibaatadii ku habsatay ayaa dibaddina saamaysay marka safaaraddii waxay noqotay meel cidlaa oo shaqaalihii iyo mas-uuliyiinta joogtay ka kala tagtay gurigii oo cidlaa ayay heleen waa iska galeen waa jabsadeen waa degeen guri ay leeyihiin oo kale ay u isticmaaleen annaga markii safaaradda dib loo furay laba kun iyo tobankiiaa dib loo furay markii aan tagnay mar annagoo arkayna gurigeynii oo meesha ku yaala waxaynu u kaliftay inaan galno xafiis kira ah waayo meesha qaxootiyaa ku jiray waa buuxday wadankii sharci baa ka jiro dadkii muxuu ahaay haddee sidaad rabta kama yeeli kartid marka waxay nagu kaliftay inaan guri kiraa galno kadibna dacwo bilowno si gurigeynii aan u codsano dabadeedna muddaa la joogay markii dambe waxaynu u kaliftay laba qol oo ka banaanaatay guriga keenna oo qaxootiga uu deganaayay inaan labadii qol soo degno oo aan qaxootigii la degno saad ugu shaqaysaan ay suurtagal noogu noqoto inaan annagoo guriga ku jirna aan markaas dacwadeynii wadano saasaan ku wadanay maxkamad baa arrintii la geeyey markii arrimaha dibadda talooyinkii ay bixisay kamid ahaayeen markaa arrinta u bandhignay maxkamadii baa dadkii u yeertay annaga abukaati looyaran u qabanay maxkamadii markay u yeertay ay wareysatay ay u caddaato maxkamadii in gurigan ay leedahay dawladda soomaaliyeed oo uu ah yahay xaruntii safaaradda soomaaliyeed ee brussel belgium waxay xukuntay gurigii inay ka baxaan oo ay bisha sebtember kowdeeda meesha lagu gaaray ay ka baxaan waaya kadibna waa adkaatay waa ka dhaga adeegeen waa u suurto yani waa ka bixi waayeen waxay maxkamaddii annagana dacwadii aan sii wadnay iyo doodii kadib maxkamadda mar labaad waxay yani ku talisay talooyin ay bixisay ay leedahay haddii ay ka bixi waayaan ilaa sagaal iyo tobanka november xoog ha looga saaro saacaddu markay tahay sagaalka subaxnimo marka taa dambe ayaa la fuliyey dadkii hadda qaarna kolley markay laba biri saddex biri ka hartay ka baxeen intii kalena kolley maalintii sagaal iyo tobanka la gaaray subaxnimadii booliis fara badana yimiday dadkii wuxuu ku jiray iyo alaabtoodiiba banaanka u tuuray saasaan ku guulaysanay runtii dowladda soomaaliya ma wax lacagay ku bixisay furdaaminta dhismahan iyo dib uhelisteedaba ha maya maya maya maya lacag waxaan bixinay qarash qarashka aan bixinay oo lagu dawladda soomaaliya ay ku bixisay waxa waaye qarashkii lagu qaadayey alaabta dadku ay lahaayeen contaynaradii lagu qaadayo dabcan qarashka annagaa bixino dawladda soomaliya horumarisay waxaa kale dawladda somalia ay bixisay dabcan yani qarashka kubaxaya ee looyarka abukaataha ah laakiin lacag kale ma jirin intaasay bixisay waa tahay ambasador aad baad umahadsantahay dhegeysta ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysiyo su-aashaada aad jeclaan lahayd ambasadorka inaad weydiiso magacaygu waa axmed xeef oo ku nool wadanka kenya magaaladiisa nairobi marka hore waan ii salaamaya sahre iyo ambasador nuur cadde marka hore waa ugu mahad celinayaa safaaradda uu soo celiyo hadda nooga sheekeynayay midda koowaad oo su-aashayda aan weydiinaya waxay tahay nuur cadde annagoo la socona iyadoo safaarado badan oo soomaali leedahay oo daafaha adduunka ku yaalan iyadoo la raadinayo safaaradda itaaliya maxaa ku qasbay inuu kiro ku celiyo oo kiro ka raadiyo sidaan wararka ku maqlayn marka maxaa kalifay ambasador adoo dadaal suubis oo haddana midda belgium soo celisay midda itaaliya haddana inaad ku celisato sanadaad badan oo dadkii soomaalida ay u baahan yihiin inay helaan safiiro badan oo adduunyada laga raadinayo iyo safaarado intaasaa weydiin lahaa waana mahadsantiin aad iyo aad aa u mahadsantahay axmed horta marka horeysa yani runtii fiiradaada aad baa ugu mahadsan tahay annaga safaarad xarun safaaradeed ma kiraynin guriga waa jiraa guri daar safaarad soomaaliyeed ay leedahay oo ahaan jirtay xaruntii safaarada soomaaliyeed intii ka horeysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii inta aan dawladdii maxamed siyaad barre madaxda u ahay intaysan burburin ee ayuu u ahay xaruntii safaaradda roma ee soomaaliya sagaashan laba kun iyo kow iyo tobankii markii la gaaray gurigii wuxuu noqday guri dawladda yacni hay-adaha u xisaabsan xagga badbaadinta dadka ee itaaliya waxay caddeeyeen gurigaasi inuu yahay guri aan la isticmaali karin oo uu halis u yahay inuu soo dumo sidaas daraaddeedna waxay tala adag ku bixiyeen in qaxootigii deganaa laga saaro oo meel kale loo loo raadsho boomboleyaasha gaaska gaaska wax lagu karsan jiray boomboleyaashiisa guriga yacni yiilana in laga fogeeyo si aan dab uga dhalanin ilaa dib u dhis lagu sameeyana inaan lagu isticmaali karin bay caddeeyeen qaxootigii intaasna qarashaa ku baxayay guriga ilaalinuu rabaa kawarqabuu rabaa biyou rabaa naluu rabaa intaas qarash waa socday marka annaga gurigaas hadda baahi weyn oon xafiis ka dhigan annaga xarunteena waxay ku taallaa meesha aan kala hadlaayo marka badbaadin bay ahayd tan kale qarash kiradaasi qarashka ah marka waxaad ugu tala gasheen in guriga dib loogu dayactiro soo sidaa maaha guriga dib loogu dayactiro weliba kaa kalimaa guriga nus boqol kiiba kontonna gurigaa dib loogu dayactirinaya boqol iyo kont boqol kiiba kontonna waxaa la siinayaa bil kasta safaaradda soomaaliya si ay qarashyada faraha badan oo lagu socodsiinayo safaaradda ay uga uga kaalmaystaan marka dalkii safaaraddii ay ku lahaayeenna yacni dadkii daynka lahay ay soo dacwoonayaan marka waa dabcan qarash badan baa loo baahan yahay oo safaaradda lagu socodsiiyo haddaan damacno oo aan dawladdu ay damacdo inay la soo noqoto waxay keliya laga rabaa inay bixiso qarashkii lagu dhisay dib loogu dhisay oo aan weli aysan kirada laga goosanin marka inta ka wax kaloo hadal iyo wax dhibaatana waa tahay dhegaystaha xiga ayaan u baaqayaa magacaaga ku bilow walaale halka aad joogto iyo su-aashaada magacayga waa dalma xaaji waxaan kasoo hadlay magaalada muqdisho safiiroo kasalaamay ugu horeen mar labaad waxaan kaaga hambaryelayaa wahanashada safaaradda soomaaliya ee bilton sidoo kaleto waxaan ku rajeynaa dibasa ahaatay safaarada soomaalida iran saasasaaashan qabo waxay ku aadan tahay xagga sharciga sida aan la socono soomaalida ku nool dalalka yurub waxay la kulmaan dhibaatooyin kaga aadan xagga sharciga oo dibdhacweyn ku yimaado ayadoo lagu sababeeyo dawlad la-aan iyo marxaladaad meergaarka ah taas imika waa ka baxnay waana mahadnaqnay laakiin weli dhibaatadaas way taagan tahay agenda wax isbedel ah maadaama aan ka baxnay hadda marxalad meergaar ah oo dawlad taam aan noqonay dibudhaca badan lagu sameeyo soomaalida xagga sharci qaadashada nidaamka familiga waxa isbedel badan waa jiraa runtii waana mahadsan tahay aada iyo aad xaqiiqdii runtii waxaa jiro qaxooti iyo dad soomaaliyeed oo badan oo runtii yimiday ama shaqaysta ama si kastaba ha noqotee marka dadka belgium ku nool kaliya ma ahan laakiin labada safaaradood ee belgium iyo rome nooga furan ee soomaaliyeed waxay documentationka aqoonsiga oo looga baahan yahay inay yihiin dad soomaaliya si loo aqoonsado kadibna xuquuqda ay leeyihiin ay u helaan nooc kastaba ha noqotee documentationkaasu waxaa la siiyaa dadka eurubianka wadamadooda ku nool intooda badan oo yimaado oo soo doonta oo la siiyo marka markaa u fiirsato runtii hadda wax weyn ayaa iska bedelay matalan baasaboorka soomaaliya saa ogsoon tahay waa la bedelay oo electronic bassabort oo lamida kan adduunka ka socda oo casriga ah ayaan leenahay dawladaha yurub qaar baan ilaa hadda xoogaa ka laalaabanaya aqoonsigiisa laakiin intooda badan waa aqoonsadeen inta ka dhimanna waxaan rajaynaynaa wakti dhow inay dhammaystiraan oo la wada aqoonsado si dadka soomaaliyeed qof kastoo soomaaliya wadamada yurub meesha uu ka doono inuu mari karo saasaan u rajaynaynaa haddii ilaa yidhahdo waa tahay ambasador aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira walaal magacaaga ku bilow halkaad joogto iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso ambasador nuur cadde oo khadka telefoonka si toos uga jira ee magaalada roma walaal saare cabdi axmed aad iyo aada umahadsan tahay abaya waxaa jooga wadanka ustriya magacayga axmed suldaana la dhahaa su-aashaan weydiinayeen rabaa waxay tahay safiirka beryahan waxaa jira si aad adiguba la socoto warar sheegaya in safaaradda soomaaliya ay ku leedahay waddanka talyaaniga gaar ahaan caasimada roma wararkaasi ay sheegayaan iyo websaydyadaba lagu soo qoray beryahan in safaaraddaasi la iibiyey oo qolo laga iibiyey taasioo hadda ka hor ad arrinkaasi lagaa wareyso dadana si kale had u dhigto tiri safaaradda talo waa waa waa ka ijeernay macnaha ay tahay un in si dadban hadu lahayd waa waa waa ka jiraynay marka arrinkaasi maxaa ka jira maxaad si nooga sheegi kartaa ood ad nagu nooga nagaga qancin kartaa maadaama aan nahay shacabka soomaaliyeed oo hantidooda iyo in aan xaq u leenahay inaan wax ku ogaano xagga hawlahaas ay marayaan axmed suldaan axmed waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan safaaradda soomaaliyeed ee roma oo aan oyaamahanba laga hadlayay oo lalahay waa la iibiyey iyo waa la ijaaray iyo waa kan xoogaa la isku dhex waday xaqiiqdii waa hawaaye horta macnaha waxaa loo dhigay xaruntii in la kiraystay qofka kiraysan uu yahay safiirkii kirada kasoo baxaysana ay jeebkiisa gelayso marka arrinta waa ka xumay saas ma ahan ujeedadana ma ahan gurigaas waa la geda kuwa dhahayana gurigaa lama gedin gurigaas wuxuu ahaay xaruntii safaaradda soomaaliyeed ee roma la yani intii ka horreysa kow iyo sagaashankii intii kow iyo sagaashankii ka dambeysana qaxooti baa deganaay ilaa sanadkii aynu soo dhaafnay ee laba kun iyo kow iyo tobankii laba kun iyo kow iyo tobankii markii qaxootiga laga bixiyey ee qaxootigii soomaaliyeed deganaay laga saaray gurigii waxaa intaan laga saarinba waxaa la cadeeyey inuu yahay guri aan la isticmaali karin oo halis ugu jira dumis waxaana la yidhi lama isticmaali karin ilaa dib udhis lagu sameeyo annaga haddee bacdimaa dhaqaalaha xumanaya iska jirto xaqiiqdii waxaan un ka badi weynay inaan guriga ilaalino oo waardiye u sameyno oo maaragtay kawarhayno waxaan u raadinay shirkado gurigina dhisa oo yani muxuu ahay ku sameeya maalgelin kadibna ayaga isticmaala taasaa markii dambe markaan dhowr shirkadood heshiin weynay oo kollay si kastaba ha noqotee lagu heshiin waayey ayaa markii hadda yani aan helnay tii u dambeysay waa heshiinay waxaana yacni boqolkiiba konton kirada waxay si bil kastay bixinayaan waxay siinayaan safaaradda boqolkiiba kontonna waxay u goosanayaan dayactirka iyo dib u dhiska gelaya waa tahay ambasador aad baad umahadsantahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira
magacay waxaa la yidhahdaa abdicsiisa maxamed su-aasha aan weydiinayo safiirka ayaa waxa ay tahay maadaama safaaradda belgium hadda sheegday in gacanta dad soomaaliya ay kusoo laabatay oo dadkii deganaa laga saaray oo ay xorowday marka safir su-aasha kujiraya waxa ay tahay haddii ba dadka laga saarayo oo safir safaaradiina ay soomaaliya usoo laabanayso kadib maxaa xigi doona ma safaarada sidii soomaaliya safaaradaha wadamada kale ushaqeynaysa may ushaqeyn doontaa oo maxay ahayd amase holgabay ahaanaysaa oo way iska ooleysaa haddii ay jirto in aad ka howlgelayso bal dhaqaalaha ku baxayo iyo qaabka loo sameynayo bal waxaan raba inaa su-aashaas weydiiye aad igaga jawaabto horta guriga safaaradda xarunteedii ahaay ee belgium dadkii deganaaye qaxootiga ahay waxaa laga saaray sagaal iyo tobankii bisha aan weli ku jirno oo muddada horta kasoo wareegta aad bay u gaaban tahay waxaan aad ugu faraxsanahay rabaana inaan kolley kula socodsiiyo ummadda soomaalida ay maqasho in maalintii subaxnimadii laga saaray dadkii deganaayey qaxootigaha sharci darrada ku deganaay muddada dheer ee sideed iyo tobanka sano ah inay da jaaliyadda soomaaliyeed ee degan belgium oo yacni runtii tiro aada u fara badan ay yimaadeen xaruntii oo ay ayagoo noo hambalyeynaya ayagoo isu hambalyeynaya waayo anaga jaaliyadda waa nala shaqeynaayeen waa nala dadaalayeen marka xaruntii la isugu yimiday shirki ugu horreeyey oo safaaradda yan ay yeeshaan jaaliyadda iyo iyo iyo safaaradda ay ku yeeshaan safaaradda dhexdeeda meelo kale aan ku shiri jirna marka hore yacni si toosa ayay oon laalaab lahayn ayay jaaliyadda soomaaliyeed mas-uuliyiintii ka socotay ayay u ballan qaadeen inay dayactirka ku baxaayo gurigaas ayaga bixi doonaan oo ay gurigaa dayac tiri doonaan annagana waa ku mahad celinay guddi baa loo magacaabay guddiga waxay idhahdeen jaaliyadihiina soo dirsaday baan ku war celinaynaa warna waa idiin keenaynaa marka rajo weyn ayaan ka qabnaa guriga dayactirkiisa inaan lagu dhibtoonin oo yacni jaaliyadda soomaaliyeed ay ku fillaato haddii dawladda wax looga baahdana un wax yar ay noqon doonaan waxaana kuu sheegayaa gurigaasu yacni dhibaatada gaartay oo ka muuqata aad bay uga yar tahay kan rooma noogu yaala oo isaga dumis halis u ku ugu jiray marka waa guri weli ishaysta laakiin dayactir u baahan meel qaxooti ku noolaay sideed iyo toban sannadood waxaa naga dhiman gurigii degaanka oo weli dad ajnabiga ku jiraan kaasna waxaan ku dadaalay in aan ka saarno haddii ilaha yidhaha sida dhaqsaha badan waa tahay ambasador aad baad umahadsantahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira ugu horreyn sacadas safir waa ku salaamaya nuur xasan xuseen nuur cadde waa kaa guddoomiyey magacaaga waa xas- weriye xasan maxamed cali xasan anteen oo kamid ah een, saxafiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada kambaale ee dalka uganda su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxay tahay een, in muddo ah ama kun iyo labaatankii sano ee soomaaliya burburka ka jiray een, safaaradda soomaaliya ee talyaaniga iyo safaarado badan oo caalamka ah aad bay u dayacnaayeen een, marka safaaradda talyaaniga ee soomaaliya tan iyo markii lagu magacaabay een, hawl badan baad ka qabatay sida aan la soconay een, saxaafadda iyo meel walba aan ka aqsanin oo aan kaga waraynin een, maxay noqon kartaa marka qorshayaasha u yaal een, safaaradda oo adiga aad safiri ka tahay waa tahay waxa waaye waa runta saa usheegaysa waayo dadaalkii aan wadnay oo italy aan ka wadnay oo kale ayaan ka wadaynaa xagga En, eh, weliba bulshan yacni runtii eh, aad iyo aad u firfircoon oo xamaasaysan ayaan kolley la kulanay markii guriga laga saaray qaxootiga oo shucuurtoodii aad iyo aad ay noo dhiirigelisay Eh, gacan weyna nagu siinaya dacwada intaan wadnay marka waxaan rajaynayaa calankii waa ka taagan yahay haddeer safaaradda laakiin waxaasoo dhanba annaga waxa bulshada iyo annaga haddaan iskaashano aadaan ugu filannahay waana xalli karnaa meel fiicanna haddaba waa noo maraysaa marka taasna waxaad ku darsan doontaa howlaha safaaradaha yacni la laga lasoo nooleeyey oo wax laga qabtay gurigii safiirka oo qolo ay ku jiraan unbaa noo haray isagana waa dhammaynaa haddii ilaa yidhaahdo aad baad umahadsantahay ambashtore taa dhegeysto kale ayaa khadka ku jira walaal magacaa ku bilow halkaad joogtood kala soo xiriirta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo su-aashaad jeclaan lahayd inaad weydiiso safiirka soomaaliya saar aad iyo aad baa mahadsan tahay magacaygu waa cabdinaasir adam zubeer waxaan joogaa dalka maraykanka marka hore waan salaamayaa ambasadoorka salaan kadib aad iyo aad baa umahadsan tahay barnaamijkan adigu marti qaaday waxaan jeclaan lahaa hal su-aal ah inaan weydiiyo su-aashay waxay tahay micnaha mataqaanaay ma jirta deeq waxbarasho ah oo micnaha safiirka ee dhalinyarada soomaaliyeed oo hadda micnaha mataqaanaa uu fidiyo ma jirta dhanka talyaaniga Eh, deeq waxbarasho muxuu ahay dalka talyaaniga runtii saad la socotid eh, wax- de- dalka talyaaniga aad iyo aad ayuu ugu dhawaay dalka soomaaliya marka la fiirsho xiriirka xaggiisa xagga waxbarashada weliba jaamacadaheeni jaamacadeeni eh, ugu weyneed ee dalka soomaaliya ku tiilana dabcan talyaaniga ayaana mataqaana dhisay noo waday maalgelinteeda iyo kulli haddana een, eh, dad badan oo jaamiciyiina ayaa weli yacni waxbarashadii wata deeq waxbarashona la siiyaa Eh, laakiin hadda waxaanba rabnaaba in la sii kordhiyo waxbarashadii xiriirkii lala lahay talyaaniga iyo yurubna la sii adkeeyo Eh, haddeer oo dawladdii soomaaliya ay ka baxday kumeelga xilligii kumeel gaarka oo ay u gudubtay inay noqoto dawlad rasmiya oo la siman dawladaha kale ee adduunweynaha aqoonsi buuxana hadda haysata oo mataqaanaa bulshada caalamka ay heegan u tahay En, eh, waxaan rajo weyn ku qabnaa in deeq waxbarasho oo fiican waxaan ku dadaalaynaa haddana ku dadaalhaynaa in deeqa waxbarasho oo wanaagsan oo fara badan talyaaniga oo u fidiyo soomaaliya wadamada yurub ay u fidiyaan soomaaliya midooda yurub oo xel weyn iska saaro marka arrintaasu rajo weyn aan ku qabnaa waa hagaag dhegeysto kale ayaa khadka ku jira walaal magacaa ku bilow Wal- magacayga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi aadan kullane waxaan kaa soo wacayaa eh, maraykanka minnesota ambassador waa ku salaamay waa kaa guddoomiye Een, su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay eh, dhanka yurub ee hadda aad joogto especially waddanka talyaaniga iyo greeg iyo spain waxaa ka jira dhaqaale xumo biican baa ka jirta Eh, dadkii soomaalida ahaana waad arkaysaa hadda research baan akrinaya center for uh, american progress la dhahayo oo sheegaysa soomaalida ku dhimatay dagaalka iyo inta ku dhimatay sixirka iyo saxariirta iyo qo- iyo iyo badda Eh, kuwa waxaa badan ku dhintay silaca kale u dhintay marka dad badan baa kusoo qaxa haddana waxay ku dhibaataysan yihiin wadamadii yurub ay kusoo qaxeen sida talyaaniga jasiirada lampedusa spain eh, turkiga iyo greega intaba marka maxaa qorshe ah oo ay safaaraddu haysaa midda kale ma u bayaanin kartaa ummadda ku dhegaysanaysa ee soomaalida ah ee tahriibta soo maagan dhibaatada meesha ka jirta waa mahadsan dadkaanu soo tahriibaya waxaan rajaynayaa inay waxqabasho yacni toosa loo helo mustaqbalka ay uga yani looga yareeyo loogana baajiyo tahriibka oo waddankooda gudihiisa ay ku helaan amni iyo nabadgelyo shaqo waxbarasho caafimaad marka markaas tahriib uma baahanayaan waddankeena saa loo tahriibi doonaa saan rajaynayo magacaygu waa axmed xaashi cali oo jooga waddanka south africa waxaan weydiin lahaa nuur cadde su-aasha ah safaaradaha ayaantan waxaa batay safaarado aada loo soo celiyo dib loo soo celiyo sida safaaradda belgium oo kaleeto waxaa safaaradda south africa ku taal oo kaleeto oo soomaaliya hadday hore ugu lahayd loo soo celi waayey ilaa hadda wax oo macnaha maana hayno
waa tahay dhegeystahaasi mudana wuxuu joogaa dalka soud africa wuxuu su-aal ka baxsan ayuu ku weydiiyey bal haddaad uga jawaabi karto aadaa umahadsan tahay waxaa axmed xaashi cali waxaan u sheegayaa runtii waa ku mahadsan yahay dareenka weyn oo soomaalinimo laakiin waxaan u sheegayaa in qorshaha dawladda u yaala inuu yahay hantidii dawladda meel kastoo ay yani ku taa ay jirto hadday waddan gudihiisa tahay hadday waddanka dibadiisa tahay macnaha in gacanta dawladda lagu soo celiyo marka waxaa kamid a matalan safaaradaha ee xarumahoodii iyo guryihii dawladda oo safaaraduhu ay ku shaqayn jireen oo hadda dabcan gacmo kala galay ama burburay ama si kale u noqday marka in la soo celiyo qorsho guud oo ahaa jira waana hasugu weynin wixii naga maqan meel kastay jiraan waa laga dabatega waana la soo celinaya waayahay ambashatoore su-aasha ugu dambeysa haddii aan anigu ku weydiiyo maxaa gacana oo aad ka geysan kartaan dhibaatada haysata dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku yimaada ee dalka aad joogtay talyaaniga amaba yurubta meelo ka mid a oo qaarkood markay musaaf dheer soo tahriibaan kadib haddana wadamada ay tagaan kala kulma xabsiyeenta kala kulma qaarkood inay baahi meelaha qaarkood ugu dhintaan wallahi horta waa dhibaato jirta runtii oo aada iyo aada u muruga leh marka la fiirsho laakiin dadaalkeyna kolley yani anaga macnaha waxa waaye inaan un dawladihii ay qusaynaysay oo wadamadooda dhibaatooyinkaas laga tirsanayay aan la xiriirno u sheegno u sharaxno dhib ka jira dadkan dhibay kasoo carareen yani muxuu ahay dalkoodii idinka idin yimaadeen nabadgelyo iyo amnigay soo doonteen nololay soo doonteen marka yacni in lasii dhibo ma ahan marka xaqiiqdii waa uun ku dadaalnaa waana jirtaa in in badan oo hadda dhibaatooyin kamida ay sii yaraanayaan hadda wadamada qaarkood qaar xeryihii laga soo saaray annaga waxaan dadka soomaalida ah ee qaxootiga ah ee yimaada dabcan waxaan siinaa si aan marmarsiimo kale loogu helin aqoonsiga yacni warqad inuu qofkan soomaali yahay yani aan ku muujinayno qofkii soomaaliya oo dabcan loo aqoonsado inuu soomaali yahay meesha uu ka yimidna dabcan aan tilmaamayno wax weynay u tartaa taasna laakiin waxaan jecelnahay annaga runtii wadamadan yurub waxaa ka jira wad waxaa layihaha midowda yurub ee belgium markaan leeyahay bruxel waxaa jira midowda yurub iyo safiirada africa safaar yani safiirada afrikaanka bishiiba maray kulmaan waa isu tagaan guddiyay abuureen guddiyadaasna guddi walba waxaa loo xilsaara inuu la socdo qayb uun kamid a waxyaabaha jira marka xagga qaxootiga yimaada iyo dhibaatooyinka uu la kulmo iyo waxyaabaha loo baahan in laga qabto marka saasaa kulley lagu jiraa aad baad umahadsan tahay mudana adigaa mudan saare aad iyo aadaa umahadsan tahay barnaamijkiina waa naga intaa iyo teriya kulanti dambe nabadgelyo